waxaan runtii jeclahay inaan halkan maanta ka sheego hawsha hawsha wanaagsan ee saaka halan ka socota oo runtii ah mid aad iyo aad noo farxad gelisay waxaan uga mahadnaqayaa ilaahay baa mahad leh arrintan waxaan mahadnaqeeda u soo jeedinayaa maayarka caasimadda maayar ku-xigeenka xooghayaha iyo dhammaan golaha deegaanka ee hargeysa oo runtii aan leeyahay waa halkaasoo aa ugala sii dhowaataan ee waxa loo baahan yahay magaaladan waa caasimaddii dalka somalilan laba arrimood labadaba inaad si deg dega u waddaan oo ugu dhaqaaqdaan mid waxa weeyaan sidii loo gaadhsiin lahaa caasimadda laamiyadan quruxda badan si ay ugu ekaato caasimadaha caalamka ta labaad waxa weeye bini aadamku waxa jirta wuxuu isagu qabsan karo iyo wax u baahan laga caawiyo magaaladeenna beri dhoweyd baa gabadh ingiriisa baa timid waxaannu ku nidhi bal ka warran magaalada waxay tidhi way qurux badan tahi laakiin waa magaalo magaalo xashiish bay tihi waa magaalo qurux badan laakiin waa magaalo aan dadkeedu xashiishka iska xaadhin bay tihi waxaan kula dardaarmayaa dadweynaha iyo dawladda hooseba dadweynaha waxaan uga mahad celinayaa marshabiyeedyada iyo meelaha dadku maree ay marmar ka dhigeen waxase ayaan darro ah meeshii lacagta intaa la geliyey wii ka bacdi inay camuuddu dul marto oo sideedii hore iyadoo quruxdii la aasay oo aan qofka sameeyey xataa aanu ku fakeri karinba camuudda ka dulqaad waxaan maanta halkan ka soo jeedinayaa magaalada waa la nadiifinayaa waddooyinkiina waa kuwaasoo waa la wadaa waxaan ku darayaa in dhammaan ubuucda dhexe ee magaalada oryatalka ilaa muxuu haayey bangiga ganacsiga in dhammaan la dhigi doono waddooyin noocana oo dhinac walba u socda waxaanse dadka weyddiisanaynaa iyo dawladda hooseba subax wal iyo habeen walba in magaalada la xaadho dadka meherada leh sameeyey marshabiyadigu subax walba waa inay xaadhaan ha ku soo xaadhaan laamida dawladda hoosena haddaba socoto iyona wixii laamidaa bay xaadhayaan magaalo nadiifah oo qurux badan ila wax walba gelinaye haddaynu xashiishinka iska xaari karin soo ayaan darro maaha haddaynu waddooyinka ku tuurno qashinka soo ayaan darro maaha dhaqso waxaa loo keenayaa meelaha qashinka ku ridaan dadweynow oo waddooyinka ah wax welibana waxay ku wanaagsanaanayaan canshuuraha aad bixisaan weeye iyadana waxaa loo baahan inaad taa u sii daysaan qalbiga inay canshuuruhu yihiin wax muhimah oo si niyad wanaagaa ku bixisaan iminkana magaalada meelaha waddooyinka laga samayna kalaanu kantaroolaynaa oaanu kantaroolka soo marayna aad iyo aad ba umahadsantahin meesha lagu taaganaa